waxaa marba marka ka dambeysa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kusoo badanaya dhalinyarada sida iskooda ula imaanaya laabuurada ganacsi ee kala duwan xarunta sharaxaada hoolalka iyo gawaarida ee kismaayo oo bulshada u qabata adeegyada sharaxaada baabuurta aroosyada lagu gelbiyo iyo qurxinta hoolasha xafladaha iyo shirarka lagu qabsado ayaa kismaayo waxaa ka hirgeliyey dhalinyaro reer kismaaya cabdixakiin cali oo ah maamulaha xarunta sidoo kalena ah aasaasaha xarunta ayaa ka warbixiyey waxa ku dhaliyey hirgelinta xaruntani iyo waxa ay magaalada kusoo kordhiyeen meelo badan oo gobolada kamid ayaa sharxaadda si aad ah loogu aqaanay marka maadaama anina sharxaaddan meelahaas kasoo arkay waxaan jeclaaday gobolkeyga inaan ku bilaabo aana bilicdeeda iyo waxeeda aan soo saaro waxaan sameynaa sharxaadda hoolalka shirarka kuwa yar iyo kuwa weyn sharxaadda xeebaha sharxaadda dhalashooyinka iyo xafladaha gagaaban iyo sharxaadda aroosada gawaarida maasha allah dhaqaalooyin badana ka sameeyey xarumo badana sameeyey sida xarunta saddexaad oo ku taala degmada afmadow dhobley iyo kismaayo nafteyda iyo hooskeyga aku wax ugu talay noqotay bulshada soomaaliyeedna wax ugu qabto sharxaddeeda waxaa waaye sharxad ugu horeysay oo keeno magaalada kismaayo waxayna ugu duwan tahay magaca waxaa wataa magaalada kismaayo kismaayo decoration center ayadoo af soomaali waa xarunta sharxaadda ee gawaarida kismaayo waxaa igu dhiirigeliyey waxyaalo fara badan ay igu dhiirigeliyeen meelaha qaar aan ka tagay sidii dalxiisahaan meelahaas ugu tagay marka ugu arke goboladooda iyo waxooda si ay u qurxinayaan aan fikirdan igu soo dhacday saas ayaa gobolkeen u keenay qofna iguma dhiirigelin anaa maskaxdeyda kala imaaday inaan sharxaddaas bilaabo aan magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda dib u soo celino dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada xarunta ka shaqeeya ayaa nooga waramay shaqooyinka ay xaruntani ka qabtaan ayagoona sheegay in markii horeba farsamadani sharaxaadda ay isla xaruntani ka barteen haddana ay ka shaqeeyaan ayna rajeynayaan in xirfadani ay sii horumariyaan horta nin waxa ay wax bartay oo iskuulaad iyo iskuul hoose iyo iskuul kale soo bogay marka saasay tahay iskuulkan waxaa ka soo bogay kenya marka waxaan imaaday kabacdi kismaayo kismaayona waxaa macalinkana ah hoolalka sharaxaadka asoo sharaxa iyo waxaas waxyaaba dheer aan meesha ku arkay saasay tahay youtube iyo tictok waxaasaan ka daawaday saasay tahay fikraddeeda waxay soo gashay inaan macalinkan aan la hadlo oo nabal aan kasoo qorto sifoo igu dhiirigeliyo mise wuxuu hoolay iyo waxaas ugu hayo aan u gulagado markaan kusoo biiray ilaa maanta waxaan u maleeyaa inuu asiga aan ka badiyo laga bartaa laga badiya horaa waxaa loo yiri soomaalida waxay kuma madna laga bartaa laga badiyaa laakiin saan filaayo macalinka hataa inaa maxaa leeyahay ka badiyo marka qaar aa isku maleeyaa si fikraddeeda agta laa hayso macalinka noo baray sharaxaadda sida maaragtay xeebaha hoolalka shirarka kulli wax oo dhan wallaahi bilaahi haddii aan runti ka hadlo sharaxaaddan macalinka suu noo baray faa'iido weylaan marka aan ka faa'iidnay sharaxaadda waa xami aan rabay marka hore inaan barto markaa sharaxaadda adi aad iyo aad inaan sii barto markaa sharaxaadda si aan adi aan ma aragtay magaalooyin kale adi aan tago oo markaa aan sii furto farsamooyinka kala duwan ee gacanta laga qabta ayaa muddooyinkan dambe noqday kuwa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed u sahlaynay si iskooda ah shaqooyin u abuurtaan